alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed maanta oo ay tahay bisha shawaal afar ay tahay kun iyo afar boqol iyo afar iyo soddonkii hijriyada in sha allahu tacaala waxaynu khatimaynaa kitaabkii jawaamic اlakhbaar oo ramadaantii inoo soo socday baynu maanta khatimaynaa khatama allahu acmaalana bikhayr waxaa inoogu dembeeya xadiidka lix iyo sagaashanaad oo ku saabsanaa samafalka labada waalid loo samafalayo labada waalid markay muslimiin yihiin oo laba muslim ay ahaayeen xaqa ay leeyihiin waa ka weyn tahay markaynay muslimiin aynay ahayn xaqa sii fara badan waxay leeyihiin markay muslimiin ahaayeen hadday laakiin muslimiin aynay ahayn ay gaalo ahaayeen markaa laftooda waa in mucaamalo wanaagsan uu kula dhaqmaa oo dunyawiye ah mucaamala xasana wasaaxibuhumaa fi ddunyaa macruufa siduu ilaahayba uu yidhi waxaad kula dhaqantaa ee kula saaxiibtaa adduunyada gudaheeda macruuf iyo si wanaagsan wax macsiya in marnaba lagu ateecaana ma bannaana labadii waalid ee muslimiinta ahaa xataa taacadooda waxaa laga hormarinayaa faraa'idda aan fardu caynka ahayne fardu kifaayaha ah taacadooda ayaa la qadimaya sida nebiguba sala allahu alayh wasalam uu ku yidhi ninkii yidhi waxaan doonayaa inaan kula jihaado qaala axayun waalidaak qaala nacam qaala fa fiihimaa fajaahid ahlucilmigu waxay ka deliishadaan xadiiskaas jihaadku markuu yahay fardu kifaaya oo aan fardu cayn ahayn inuu u baahan yahay labada waalid in la idan weydiisto oo haddaynay u ogolaan oo u fasixin yacni jihaadkaa ma qabanayo waayo xaaladdaa waxay noqonaysaa fardu cayn iyo fardu kifaaya iscaariday yuqadamu fardu lcayn calaa fardi lkifaaya tasaaxu markuu yimaado oo ay noqoto labada mid in la fuliyo oo fardu cayn baa la fulinayaa mise fardu kifaaya la fulinayaa waxay noqonaysaa in fardu caynka la fuliyo hadduu laakiin jihaadku tacayuno fardu cayn noqdo ahlucilmigu waxay yidhaahdeen xaalka caynkaas ah idankii labada waalid lama shardinayo ee waxay noqonaysaa in fardu caynka maslaxadiisu ay caamada tahay in laga hormariyo fardu caynka maslaxadiisu ay khaasada tahay saas yadaa bay markaa ahlucilmigu marka ay yidhaahdaan oo ay tilmaamaan haddii laakiin labada waalid aynay muslimiin ahayn loogama idan qaadanaayo jihaadkii fardu kifaayaha ahaa loogama idan qaadanayo ee idnigaas la qaadanaya wuxuu ku gaar yahay waa markay labada waalid muslimiin yihiin mawduuca guud oo samafalka labada waalid shalay baynu xoogaa ka soo sheegnay wakadalika cuquuqda iyo waalidinkaarnimada labada waalid waalidinkaarnimo lagu sameeyo iyadana waa ka soo hadalla labada waalidna waxaa sii xaq weyn hooyada ayaa ka xaq weyn aabbaha waxay isweydiiyaan haddii amarkoodu iscaarido oo ilmihii aabbihiina uu si amro hooyadiina ay si kale amarto labada waxay amrayaanna markii horeba uu ahaa wax iska mubaaxa daacadoodii ay keensanayso haddii mid aad adeecdo kii kale inaad caasido kee baa la qadimaya ahlucilmiga qaarkood halkaas waxay baraarujiyeen haddii hooyadu amarka waalidka amarka aabbaha ay ku hoos sugan tahay oo zawjo markaa u tahay xaalka caynkaasa waxaa la qadimayaa daacada aabbaha waayo inanka iyo hooyadiiba waxa saaran inay adeecaan odayga hooyada waajib bay ku tahay inay zawjkeeda ateecdo inay tidhaahdo ha ateecinoo sidan yeelna waa cisyaanay amrayso laa aacata fi maluqin laa طaacata limakhluuqin fi macصiyaةi اlkhaaliq fain amara bimacصiyaةi falaa samca walaa طaaca xadiis kale waa tii kusoo aroortay oo umarada ku saabsan marka hooyadu hadday ku sugan tahay amarka odayga hadday ku hoos sugan tahay oo zawjo markaa u tahay aynay kala tegin islaanta iyo ilmuhuba waxa waajib ku ah inay odayga ateecaan baa ku waajibah marka waa inuu hooyadana ka waaniyaa inanku cisyaanka waa inuu ka waaniyaa sida markaa la amrayana waa inay yeelaan haddiina aabbaha iyo hooyadu aynay wada joogin oo ay kala tageen xaalka caynkaas ah waxay culamada qaarkood yidhaahdeen waxaa la qadimayaa daacada marka la kulmin kari waayo daacada hooyada la qadimayaa lianna xaqaha awkad waayo xaqeedaa ka adag xaqa aabbaha oo nabiga sala allahu alayh wasalam markii la weydiiyey dadka yaa ugu xaqn dadka yaa ugu xaqnimo badan inaan mucaamalada la mucaamilayo la dhaqmayo wanaajiyo qaala ummuk wuxuu nabigu yidhi hooyada uma man yaa ku sii xiga qaala ummuk hooyada yaa ku sii xiga uma man qaala ummuk hooyada yaa ku sii xiga markii afraad buu wuxuu yidhi abuk markii afraad buu wuxuu yidhi aabbaha marka tawkiidka la adkeeyey xaqa hooyadu wuxuu ku tusinayaa inay daacada hooyadu ka faradnimo badan tahay daacada aabbaha markaasna waxay ku tawjiihiyeen culammadu waa marka aynay wada joogin oo isqabin oo ay kala tageen waayo sidan baan ku amrayaa sidan yeel inay tidhaahdaa waa u furan tahay sida aabbahuba ay ugu furan tahay sida kale marka haddii la kulmin karo yada ishkaal kuma sugna laakiin markaan la kulmin karin saas yada baa loo qadimaya asheekh cabdulkariim alkhideer tafsiilka noocaasa ayuu markaa fii bacdi shuruuxihi ku maray alxadiiث الsaabic والtiscuun xadiidka toddobiyo sagaashanaad can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam halaathun laa yuqilu calayhina qalbu muslim saddex ma khiyaameeyo qof muslima qalbigiisu ma khiyaameeyo laa yuqilu iyo laa yaqilu iyo laa yaqilu saddexda mid walba waa loo dabdiyey laa yuqilu haddii loo dabdiyo oo ya-da la godo qaynka la hoos dhigo laamka la shado waa min aliqlaal iqlaal weeye iqlaalkuna waa khiyaanada marka laa yaqilu laa yuqilu marka laa yuqilu waxay noqonaysaa ay laa yakuunu ma khiyaameeyo wejiga labaad waa laa yaqilu ya-da la kor dhigo qaynka la hoos dhigo laamka la shidho waa min alqilli qilliguna waa xiqdiga uurxumo iyo xiqdi uma qaado qof muslimi saddexdaa uma qaado waa min alqilli markaa laa yaqiluna qaar baa dabdiyey laa yaqilu oo laamka la khafiifiyo waxay noqonaysaa waqala yaqilu waa gelitaanka wejigaa dambe xoogaa qawi ma aha labada wejiye horaa roon marka saddex khaslo qof muslima qalbigiisu ma khiyaameeyo ama wejiga labaad saddex khaslo ama saddex sifo qof muslima qalbigiisu uur xumo iyo xiqdi uma qaado ikhlaasu lcamali lilaah khaslada koowaad waa in camalka la saafi yeelo oo ilaahay dartii loo saafi yeelo wa munaasaxatu wulaati lumuur iyo madaxda in loo nasteexeeyo وبالمناسبة ولاة الأم ولاة الأمور لما يلاهدو ولاه هذا غلط وولاه وال ولاه غال غلاه لكن ولاة التكفير هدي لا يلاهدو وخطأ وصدق قاض قضاه قضى لما يلاهدو waa sida raamin rumaah rumaah lama yidhaahdo waa sida haalin hulaah hulaat takfiir hulaat takfiir waa halad wa munaasaxatu wulaati lumuur umuuraha cidda ka mas-uulka ah ee talada gacanta ku haysa in loo nasteexeeyo waa khaslada labaad wa lusuumu jamaacati lmuslimiin muslimiinta jamaacadooda waa in la laasimo waan laga bixin fa ina dacwatahum tuxiitu min waraa'ihim waayo ducadoodu waxay koobaabaysaa min waraa'ihim xaggooda dambey ka koobaabaysaa waa ilaalinaysa dacwada xafidaysa ducada loo ducayna rawaahu tirmidiyu washaaficiyu wahayruhuma xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi iyo shaafici iyo hayrkood baa soo wariyey nusakha qaarkood waxaa ku sugan rawaahu muslimun muslim baa soo wariya nusakha qaar ku sugan waxaa idin qoran idinka marka tabacaadka qaarkood waxay qorayaan oo ay ka mid tahay atabca almuxaqaqa fii maktabati daari lminhaaj rawaahu muslimun baa qoran laakiin sida saxdii waa inaan la iطlaaqin rawaahu muslimun waayo lafdigani kuma sugna muslim laakiin muslim waxaa ku sugan xadiis kale oo ku macno dhow waa xadiiskaynu soo maray ina allaha yardaa lakum halaaan wayakrahu lakum halaaan fayardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shayئa waan tactasimuu bixabli اllahi jamiica walaa tafaraquu waan tunaasixuu man wallaahu allahu amrakum weliba saynu horeba usoo baraarujinnay khaslada saddexaad oo ah wa an tunaasixuu man wallaahu allahu amrakum muslim waa ka dhacday imaam axmed wakayruh baa ziyaadadaa soo wariyey wakadalika maalik maalik baa soo wariyey maalik ayaa soo wariyey wa canhu axmedu ariiqa maalik baanu ku warinayaa axmedna marka wakhtiyada qaarkood culammadu waa dhacdaa xadiis inay u nisbeeyaan saxiixa biictibaari ana aslahu fiih iyagoo u eegaya asalkiisu inuu ku sugan yahay laakiin ilaaqa la ilaaqayo oo asalku inuu ku sugan yahay loo ilaaqayo inuu ku sugan yahay saxiixa ahlu cilmigu waxay baraarujiyeen waa halad waayo furuuqda u dhaxaysa daraaddeed baa keensanaysa inaan loo nisbaynin haddii loo nisbaynaayo waa in la qaydaa oo la yidhahda warra waa muslimun aslah saas waa in la yidhahda xadiidkani duruq buu leeyahay cabdullaahi bn mascuud waa laga soo wariyey zayd bnu haabitna waa laga soo wariyey hayrkoodna waa laga soo wariyey ka muslim aynu soo aragnayna isagu wuxuu ahaa min xadiisi abi hurayra imaam axmed wuxuu ka soo wariyey min xadiisi zayd bni haabit weliba imaam axmed xadiidkaa zayd bnu haabit ee uu soo wariyey ee alaaun laa yuqilu calayhina qalbu muslim ilaa akhirihi waxa uu ku yimi sanad saxiixa buu ku yimi sanadkiisu waa saxiix kaa zayd bnu haabit duruqdan kalena quwun bay usii taraysaa waa sii xoojinaysa waxaa laga qaadanayaa xadiidka saddexdaa arrin ee xadiidku sheegay inay saddexdaba habboon tahay ruuxa muslimka ah inaanu qalbigiisu khiyaamayn ee oofiyo oo si daacadnimo leh u oofiyo waayo waxay noqonaysaa khiyaano haddii saddexdaa la khilaafo khaslada koowaad waa ikhlaasu lcamali lilaah waa in camalka wanaagsan ilaahay loo saaf yeelo camalka la saaf yeelaya oo ikhlaas lagula imanaya waa camal wanaagsan camal xun isagu waaba xun yahay in la yidhaha ikhlaas baan u samaynayaa waarid ma aha waa meesha iman mayso marka alcamalu saalix in ilaahay loo saaf yeelo oo liajli illaah loo sameeyo waa aan istusnimo iyo ismaqashiin iyo cid kale in markaa derajo lagaga doonaayo iyo in cid kale loogu dhowaanayo midnaba waa inaan loo samayn ee loo sameeya liajli illaah marka waa ra'su lamri umuuraha diinta waa madaxeeda weeye in camalka ilaahay loo saaf yeelaa oo shirkiga kii sii yaraa ee ka kale ka yaraa iyo kii sii weynida badnaa ayaa mid walba laga tegayaa haddii ikhlaas lala yimaado adilada ku soo aroortay ikhlaaskuna waa badantahy waa macruuf waa adila macruufa wa munaasaxatu wulaati اlumuur umuuraha adduunyo cidda ka mas-uulka in loo nasteexeeyo waa madaxda muslimiinta in loo nasteexeeyo oo si daacadnimo ku jirto wixii wanaagsanaa loogu sheego hadday qaldamaanna la baraarujiyo aan lagu bixin aan dadka lagu dirin aan lala dagaalamin aan la khiyaamayn aan la dhakrin aan lagu mudaharaadin yacni kacdoonna aan lagu samayn kullu daalika waxay ka hor imanaysaa munaasaxada sharciga ku soo aroortay waxyaalaha la sameeyo oo waddanno badan ka dhacay oo mudaharaadada iyo waxyaalaha markaa waxa weeye la lagu kaco waa waxyaalo gaalo laga soo waariday oo laga keenay wax shareecada meelnaba kaga taalla ma aha waxaanay ka mid tahay khuruujkii lagu baxaayay madaxda ayay ka mid tahay xaakimka ama boqorka ama madaxweynaha magicii la doonaba ha lagu magacaabee haddii aanu milada islaamka bilkuliya uga bixin oo kufri bawaaxa aanu la imanin in lagu baxaa ma bannaana in lagu mudaharaadaa ma bannaana in dadka lagu kiciyaa ma bannaana kullu daalika waa wax muxarama weeye nidaamka sawraadka iyo kacdoonnada iyo mudaharaadada yacni kullu daalika waa waxaan shareecada ku sugnayn meel la-an kaga ol waxaanu ilaahay amray in madaxda la ateeco yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu اllaha wa atiicu الrasuula wa uli اlamri minkum ilaahay ateeca rasuulkiisana ateeca kuwa amarka u saaxiibka oo idinka idinka midana ateeca idinka idinka mida waxaa loo jeedaa muslimiinta ah hadduu gaaloobo milada ka baxo taaca ma leh waayo muslimiinta madax uma noqon karo walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila baa allah yidhi ilaahay uma yeelin ilaahay uma yeelayo gaalada muslimiinta korkooda waddo uguma yeelaayo marka wax wilaayo ay ku leeyihiin ma jirto taaca kuma laha ee cidda daacadooda la amrayaa waa cidda asalka islaamnimo u sugnaatay walow fisqi iyo dulmiba ha sameeya xadiidkii waa tii ku soo aroortay nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan gaalnimo cad oo ilaahay xaggiisa a xujo uga haysaan inay la yimaadaan mooyaane haddii kale talada ha ku qabsanina kufri bawaax waa gaalnimo cadoo daahira hadda ma aha mid khafiya waana mid yaqiin loo hubo ma aha mid la malamalaynaayo ma aha mana aha mid la odhanaayo qaraa-in iyo amaaraad baa sidan sheegaya waa in bayino cad loo hayaa waa inuu kufrigu bawaax yahay waa inuu akbar yahay waa inuu yacni mar-i yahay oo la arkayaa ama yaqiin lagu og yahay falaa yakfi اdan walaa takfi اlqaraa'in mala kuma filla amaaradana kuma filla cindakum min allahi fii burhaan xagga ilaahay waa in xujo looga hayaa oo waxyiga daliil waa in looga hayaa caddaynaayo daliil cad weliba kuma filla sheekh hebel baa yidhi waxaasi waa gaalnimo cindakum min allahi fiihi burhaan xagga ilaahay waa in xujo looga hayaa oo qur'aankiiyo xadiiska daliil waa in looga hayaa caddaynaya arrinkaasi inuu yahay kufri akbar marka bixista lagu baxayaa waa midaan bannaanayn haddaanu kufri bawaaxa oo cad la imanin ha yeeshee hadduu macsi amro macsida lagu ateeci maayo laakiin sababteeda dadka loogu kicin maayo looguna bixi maayo inaan macsidii la samaynin waa shay in waxa weeye in lagu baxa oo sababta macsida loogu baxa inaynay bannaanaynna waa shay kale iskama hor imanayso laba shay oo iscaaridaya ma aha mudaharaadadana waxaa laga keenay gaalo waa caadaadkii iyo nidaamadii gaaladay ka mid tahay waxay muslimiin yaqaaneen taariikhda islaamkana lagu ogaa ma aha daliilna mudaharaadka looga heli maayo laa min kitaabi illaah walaa min sunnati rasuuli illaah walaa min sabiili lmu'miniin waddadii mu'miniinta iyo ariiqii salafka hadday tahay saxaabada iyo ciddii ariiqooda raacday xaraf mudaharaad ku tusinaya laga soo heli maayo waa arrin gaale laga soo waariday samaynta la samaynaya waa tashabuh lilkufaar man tashabaha biqowmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiya iyaguu ka mid yahay mar labaadka waa khuruuj oo waa bixitaan waata nebigu sheegay sala allahu calayh wasalam ninka xaakimka ka baxa taacadiisa qiida shibrin taaka in la eg waciidada ku soo arooray waa garanayna dadka mudaharaadaya yacni waxaa weeye intaa in la eg bay ka baxeen qiida shibrin waa ka badanta masaafaad badan bay ka baxeen ta kale waxay ka mid tahay min asbaabi الshuruuri wاlfitan sababka sababaha sharka iyo fitanka sababa ayay ka mid tahay nafa beriyaa ku dhinta dhigag baa ku daata xoolaa lagu burburiyaa dadkiibaa iska hor imanaya dhibaatooyin iyo fitan iyo fasaad bay sababays ruuxa la dilay maxaa lagu dilay ma fii sabiili اllah mise fii sabiili الshayطaan laa shaka in fii sabiili الshayطaan lagu dilay dadkii muslimiinta iska hor imanaya dhibaatooyin baa ka dhacaya nafaa ku baxaya xoolaa ku burburaya kullu daalika waxay ka mid tahay fasaadkay ka mid tahay ta kale fawda iyo isgarab yaac iyo amni darro bay sababaysaa kharaab bay xambaarsan tahay waan garan karraa yacni waxaa weeye waatay soomaalidu yidhaahdaan hal xaaraane nidag xalaala ma dhasho ruuxa haddii markaa waxaa weeye madaxdii lagaga hor yimaado mudaharaadka ka kale ay yimaadana tiibaa u taalla anigu waan samaynayaa waan ku imanayaa laakiin markaan anigu ku imaado cid dambe ma samayn karto sharciga adigana kuu banneeyey dadka kalena u diiday muxuu yahay ba-i tajuru waba'uka laa tajur aniga ba'daydu waxbay jartaa oo hoos dhigtaa laakiin adiga ba'daadu waxba hoos dhig mayso daliilka cid u bannaysa ee cidda kale u diidaysa maxay tahay horaysiyo dambaysa midna ma bannaanay masar markii lagu riday xaakimkii hore mudaharaadada iyo irxal irxal kii labaadna yacni waxaa weeye may noqon mid amni iyo nabadgelya uu ku helo ka kale iminka markaa inqilaabka ku qabsadayna miduu ku joogaayo ma aha weligood muslimiintu mafawdo iyo isgarabyaac bay ku jirayaan nidaamkiibaa burburaya amnigiibaa tegaya dadkiibaa iska hor imanaya kii xoogga weynaabaa kii kale cunaaya dhibaatooyin bay sababaysa qaar badani waxay la jecel yihiin waddannada muslimiinta inta kale hadhayna in waddadaa la wada mariyo oo xataa boqortooyooyinka jira xataa bilaad alxaramayn in sidaasoo kale la mariyo oo hadday fawdo wada noqoto bilaadka islaamka o dhan siday awood u yeelan siday wax isaga celin say nabadgelye u heli see dhaqaalahooda iyo cududooda iyo awooddooda ay u kordhin sow ciddii doontaaba inay u soo kaadi tagto ka dhalan mayso maxaa laga faa'iidaya weliba waddannada qaarkood yacnii wakhti yar kama maarmi karaan xukuumad waddannada qaar iminka sacuudiga oo kale laydhka waxaa looga dhaliyaa badda biyaha waxaa looga safeeyaa badda nidaamka hadduu khalal ku yimaado oo fawdada waddannada qaarkood ka dhacday ay ka dhacdo oo khalal uu ku yimaado laydhka badda looga dhaliyo iyo biyaha looga safeeyo khalaa'iq badan baa xaaqmaya oo saas yadaa ku dhimanaya yadaan xabadba loola iman lama mid aha noloshoodu nolosha waddanka soomaaliya oo kale waddanka soomaaliya nolosheedu waa nolol dabiiciya ma aha nolol ku xidhan laydh bad laga dhaliyo iyo biyo bad laga safeeyo cimaaradaha dhaadheer dadka degeni ma kori karaan hadduu laydhka go'o kamana soo degi karaan in badan oo ka mida yacni biyo ay cabbaan siday u helaan xataa waa adag tahay ta kale waa meeshii loo xajinayey xajkii iyo cumradii haddii amni dara timaaddo xaj loo soo xajiyaa jiri maayo xajkuna waa rukni arkaanta islaamka ka mid a tawaariikhdii hore waxyaalaha ay qoraan waxaa ka mid ah oo culammada qaarkood ay kutubta ku qoraan wakhtiyada qaarkood in la yidhaahdo ou odhanaayo ibnu kasiir kitaabkiisa bidaayada sanad heblaayo beledkaa lagama soo xajin waayo nimanka qaraamidada la yidhaahdo ee lunsan ayaa waddadii goostay imisaa xujaaj soo socday oo xajka kusoo ku soo socday ama ka sii socdaoo ka noqday loogu shubay amaba la qaato la addoonsaday wakhtiyada qaarkood nimanka qaraamidada la yidhahda waa qolo gaalo ah laakiin afka islaamnimo ka sheegta makay ku soo duuleen waa saddex boqol iyo wax yar markay hijriyadu ahayd dadkii oo kacbada sidaa u dawaafaya ayay seefta la dhex galeen dabeedna sidaasay u gogleen maydadkii waxay ku gureen ceelka zamzamka xajarul aswadkiina waa fuqsadeen dadka qaarkoodna way taxaabteen oo waa addoonsadeen oo waa kaxaysteen xataa culamo macruufa baa ka mid ahaa dadkay maalinta halkaa ka taxaabteen ee ay addoonsadeena ka haysteen abuu mansuur alashari sheikha la yidhaahdo ee kitaabka weyne luqada a leh altahdiib raggii xaramka maalintaa laga qafaashay buu ka mid ahaa xajar aswadkiina waaba fuqsadeen sidii bay ku noqdeen laba iyo labaatan sanay xajaru aswadka la maqnaayeen laba iyo labaatan sano bay xajaru aswadka la maqnaayeen sheikha abuu mansuur alashari wuxuu ka mid ahaa dadkay addoonsadeen oo ay xoolaha u dirteen intay saa u xidheen guryahoodii intay la tageen dad kale oo soo socdo oo xajka ku soo socday dariiqyada intay u galeen bay saa si lee ku sameeyeen almuhim waagii dambe dhibaatooyin badan baa ku dhacay ninkii u talin jiray nimanka qaraamidadana waa dhintay mid kaleoo xagga bini aadamnimada bini aadamnimo dhaama ayaa yimi isagii baa ku qanciyey beladan waxaa inoogu sababa dhagaxan aynu haysanno aan iska celin markaasay dabeedna soo celiyeen qaraa'ibta waxay yidhahdeen culammadu markay sii sideen labaatan awr bay ku qaadeen midba markuu cabbaar socdaba waa fadhiista waa kici waaya markay soo socdeen hal awr bay ku keeneen haddii fasaad yimaado amni darra ay timaaddo dhibaatooyin badan baa imanaya imisaa xujaaj xaramaynka agtiisa inta lagu qabsaday la addoonsado addoon laga dhigtay arrinkii addoonsiga ku saabsanaa boqor faysal baa ibtaaliyey dariiq sharciyaa jiro addoonka lagu helo oo jihaadku ku yimaadaa marka gaalada cid laga soo qafaasho waxa bannaan in la addoonsado waa cajsun xukmiyun yaquumu bilinsaani sababuhu lkufru qof muslima layskama addoonsan karo marka sababtaa gaalnimadu marka hore addoonnimadu sharcan ay ku timaadaa waa gaal la soo qafaashay oo jihaadkii lagu soo qafaashay waxaa xaakimku u door leeyahay sida aslaxee maslaxada badan inuu yeelo inuu yeelo afar shay baanu kala dooranayaa inuu madax furad ka qaato inuu iskaba sii daayo siduu sumaamata bnu casaalba nebigu usii daayey siduu sumaamaba nebigu u sii daayey inuu dilo ila waa gaal xarbi oo dagaalamaya oo muslimiinta la dagaalamaya in la addoonsado afartaana kolba ta aslaxa abuu yeeliya marka dariiqa sharciga noocaasay addoonnimadu islaamnimada gudaheeda ku timaadaa laakiin dadka qaarkood waxay sameeyeen dadaan addoomma ahaynoo xor ah intay iska qabsadeen inay yidhahdaan waa addoonkaygii fasaad badan baa ka yimi oo khaasatan hadduu diir madow yahoo kale yacni inay dhacdo dadka qaarkood inay iska addoonsadaan oo iska qabsadaan dabeedna waxaa la kala garan waayey kii xaqiiqatan addoonka u ahaa oo biddaha lalahaa ahaa iyo kii aan ahayn boqor faysal baa dabeed ibtaaliyey oo yidhi maanta laga bilaabo addoomma ma jiro dadka waa wada xor maanta hadday fawda timaaddo dad fara badan oo madmadow haddii la helo waa la addoonsanaya ama xaaji ha ahaado ama wax kale ha ahaado waayo shuftadu meel walba waa joogtaa siday shuftadu halka u joogto baa sacuudiga iyo meelo kalena u joogtaa ya dad baa addoommadu geeli la soo dhacayoo kale uga dhiganta marka fawdo in muslimiinta lala jeclaado ma aha waxyaalaha dhacaaya dadka ku farxayana waxay la mid yihiin kuwa samaynaya fasaadka iyo fitanka iyo mudaaharaadada iyo kuwa ku farxaya waa isku xukum waayo alraadi waalfaacilu sawaa ka ka raallida iyo ka samaynaya waa isku mid qaar badan baa marka la yidhaahdo malheblaayaa la qarxiyey waxan baa la sameeyey halkaasaa fawdo laga sameeyey yacni waxan baa lagu kacay ayay waxay leeyihin baga cadkeeda le ya hadhowna wuxuu odhanayaa weligay dhiig ma gelin wax waloo dhacayana wuxuu lahaa baga ka samaynayuu la xukum ahaa oo xagga dembiga kala mid ahaa marka madaxda muslimiinta in loo nasteexeeyo weeye wixii qalada ay ku qaldamaan waa in loo sheego usluub munaasibana loogu sheego fasaad iyo fawdo iyo khuruuj iyo wax la midana aan la samayn waluzuumu jamaacati lmuslimiin khaslada saddexaad jamaacada muslimiinta waa in la laasimo waxaa laga tilmaamayaa ariiqada xaqa ah iyo sabiilu lmu'miniinkii waa in la laasimo oo aan waddadii xaqa ahayd la khilaafinoo bidco iyo dalaalo iyo baadi lala iman bidac iyo dalaalaadka aan lala iman jamaacatlmuslimiinku waxay noqonaysaa siraat اllahi اlmustaqiim waana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh wala tttabicu الsubula fatafaraqa bikum can sabiilih xadiiskii cabdullahi mascuudna waa ka fasiraya oo nabigu salى اllahu alayh wasalam uu khadka jeexay khata rasuul lahi salى اllahu alay waslam khatan mustaqiima yacni nebigu wuxuu jeexay layn toosan oo khad ah markaasuu yahay hada sabiilu اllah tani waa waddadii ilaahay xaalay toosan tahay wakhata khuduuطa can yamiini dalika wa shimaalih khadad kalena wuxuu ka jeexay xagga bidix iyo xagga midig dabeedna wuxuu uhi wa hadihi subul calaa kuli sabiili minha shayطaan tanna waddooyinkii ka baydhay siraatumustaqiimka ayay tahay waddo kastoo ka midana shayطaan baa taaganoo dadka ugu yeedhay ole tan soo raaca marka jamaacada muslimiinta waa in la laazimaa bimacnaa sunnada iyo ariiqada xaqa ah waa in la laazimaa fa ina dacwatahum tuxiiطu min waraa'ihim haddii bidca iyo inxiraaf lala yimaadana tafaruq iyo ikhtilaaf baa imanaya oo culammadu waxay yidhahdaan alsunnatu maqruunat biاljamaaca wاlbidcatu maqruunat biاlfurqa sunnadu waxay tahay mid lagu lamaaneeyey ama jamaaco iyo ijtimaac kulan iyo midnimo bidcaduna waxay tahay mid lagu lamaaneeyey tafaruq saas yadaa bay tahay waana tuu nabigu yihi slى اllahu عalيه waslm aljamacaة raxmة wاlfurqaة cadaab waصaxaxahu اlalbaniyu waa xadiis marfuuca faina dacwatahum tuxiiطu min waraa'ihim yacni ducadoodu ducada muslimiintu waxay koobaabaysaa ilaalinaysaa min waraa'ihim xaggooda dambey ka ilaalinayso bimacnaa waxaa loo jeedaa ducadii muslimiinta anfacayso ilaalinayso dhagarta shaydaanka iyo baadida ka ilaalinayso ruuxii hadduu bidco la yimaado dee ducadii muslimiinta dee ma anfacayso assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin ruuxii hadduu waxaa weeye salaaxii ka baxo ou bidco la yimaado ama fisqi la yimaado barakada ducadaasi gaarhi mayso assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi alsaalixiin oo salaaxii xagga ictiqaadka iyo xagga camalka labada nocba waa soo gelaya in caqiidadiisa ay qofka toosan tahay oo aanu bidac iyo inxiraafaad ku dhicin iyo inuu macaasida iyo fisqiga iska ilaaliyo salaax fi lmuctaqad wa salaax fi lcamal halaaun nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam saddex khaslo laa yuqilu calayhina qalbu muslim ma khiyaameeyo qalbi qof muslima qalbigiisu ma khiyaameeyo ee waa oofiyaa ammaanadaana waa fuliyaa oo waa ilaaliyaa kow ikhlaasu lcamali lilaah in camalka ilaahay loo saafi yeelo weeye khasladda koowaad oo ilaahay dartii loo sameeyo camalka wanaagsan laa ligayri wa munaasaxatu wulaati lumuur umuuraha muslimiinta cidda ka mas-uulka ah ee taladooda haysana in loo nasteexeeyo oo si daacadnimo ku jirto loogu nasteexeeyo aan qish iyo khiyaano iyo kayd iyo dhagar iyo xadhig maleeg midnaba lahayn usluubka munaasibkaana loogu naseexaynayo marka in manaabirta laga caayo oo fagaarayaasha laga dhaleeceeyo kama mid aha munaasaxadii ee munaasaxadu waxay noqonaysaa sida axaadiista ku soo aroortay in loo tago oo dabeedna loo sheego man araada an yansaxa lidii sulطaan falaa yubdihi calaaniyatan baa rasuulku yihi sala allahu alay wasalam kii doonaya inuu u nasteexeeyo cid markaa madaxnimo u saaxiiba si caddaan ayaanu u muujinin ha yeeshee waa u tegayaa dabeedna markaasuu nasiixadii u sheegay asheekh ibnu baas waxau yidhi laysa min manhaji الsalaf atashhiiru bicuyuubi اlwulaati cala اlmanaabir waddada salafka kama mid aha in madaxda laga caayo ama laga dhaleeceeyo mimbarada korkooda ee ariiqi salafka khilaafsanta walusuumu jamaacati lmuslimiin haddana adigu gaadhi karayn cidda gaadhi karaysa ku baraarujiyo arrinkaa kala hadal oo uga naseexe ku dheh wa lusuumu jamaacati lmuslimiin jamaacada muslimiinta in la laasimo khasladda saddexaad weey oo waddada xaqa aan laga bixin oo bidco iyo baadi aan loo bixin jamaacadii muslimiintana aan la kala geyn oo la kala tafaraaruqin oo la kala kaxayn fa inna dacwatahum ducada muslimiintu tuxiitu waa koobaabaysaa waa ilaalinaysaa min waraa'ihim xaggooda dambe bay ka ilaalinaysaa bimacnaa guud ahaan bay shaytaan iyo dhagartiiyo baadida ka ilaalinaysa ducadaasa anfacaysa alxadiiu ahaamin watiscuun xadiiska sideed iyo sagaashanaad can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam inama annaasu kalibli lmia waxa uu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam dadku waxay ka dhigan yihiin sidii geel boqoloo kaley ka dhigan yihiin laa takaadu laa takaadu tajidu fiiha raaxila geelaa boqolka ah oo aanad ka helaynin rakuubaad fuusho aanad ka helay muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiidkani waxa uu tilmaamayaa dadku faraha ay fara badan yihiin iyo tayadu inayna isku xidhnayn oo ay dhici karto wakhtiyada qaarkood dadku inay noqdaan sidii geel boqoloo kale ay noqdaan geelkaa boqolka ahoo rakuub la fuulo aan lahayn dee waxyaalaha lagu intifaaco waxaa ka mid a rakuubka la fuulo ayaa ka mid a saas aawadee aayaadka qur-aanka waxaa la hormariyaa marka la sheegaayo cunitaanka xoolaha la cuunaayo iyo fuulitaanka rakuub laga dhiganayo la fuulayo rakuubkaa la hormariya fa minhaa rakuubuhum wa minhaa ya'kuluun ahlucilmiga qaarkood waxay waxaa loo hormariyey rakuubka ka awlaysan cunitaanka la cunaayo saasaa loo qadimay nin carabaa wuxuu arkay nin soomaaliyoo geel fara badan wata oo isaguna daba lugaynaya markaasuu ni xadiidkan inama annaasu kalibil ilmia laa takaadu tajidu fiiha raaxila wa geela soomaalida talo carabtu hadduu toban tuldood leeyahay kuu fuulayaa walow dhadigba ha noqdo halba ha noqoto ama qaalinba ha noqotee waa inuu mid fuulaa ya waa inuu mid fuulaa oo rakuub ka dhigta marka almuhim xadiidka waxaa laga qaadanayaa sidaa geela boqolka ah ee rakuub la fuula aan lahayn qanaacaadkiisu u yaryahay dadkana in qanaacaadkoodu yaraadaan oo haddii wadaa'if loo baahdo diini ah ama dunyawi ah ama mas-uuliyaad waaweyn ama markaysagaa yacni islaax iyo hagaajin waxa qabanayaa waa naadir oo waayay waa yar yihiin oo xilalkaas iyo mas-uuliyaadkaas iyo hagaajintaa guud iyo nafcigaa guud waxaa ku kacaya waa afraad naadira weeye haddii loo baahdo qaadi wax xukuma oo dadkii kala xukumo oo gar ku kala saaro sharciya sida loo helaa waa naadir haddii la saaro cid caqliyan wax islaaxisa sida loo helaa waa naadir wadaa'if dunyawiya ciddii qabata iyo mas-uuliyaad waaweyn haddii la doono in la helo cidda qabataa waa naadir yacni taasaa laga tilmaamaya marka inuu kamaalku yar yahay ayaa marka xadiidku ku tusinaya alxadiiu taasicu watiscuun waa xadiidkii ugu dambeeyey kitaabkee xadiidka sagaal iyo sagaashanaad can anas bni maalikin radia allahu canhu waxaa imaamu tirmidi ka soo wariyey anas bnu maalik ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi rasuulki ilaahay wuxuu yidhi rasuulka ilaahay ya'tii cala annaasi zamaanun waxaa u iman doona dadka wakhti wakhtigaasoo alqaabidu calaa diinih wakhtigaasoo ka diintiisa haysta ee ku dhegani kaalqaabidi cala aljamri uu la mid yahay sidii mid dhuxul nool haystoo kale uu la mid yahay rawaahu tirmidi oo xadiidka waxaa soo wariyey tirmidi sheekh albaanina waa saxiixiyey oo liuruqihi ayuu xadiidka u saxiixiyey marka xadiidku wuxuu ku tusinayaa aakhiru zamaanka inuu fasaadku badanaayo saas aawadeed qofka diintu siday tahay u haysta ee ugu dheggan in uu yahay ruux dhibban oo la dhibaayo marka wuxuu ku metelay nebigu sala allahu calayh wasalam dhuxul nool nin haystoo kaleu ku metelay dhuxul nool ma la haysan karaa qofkii waa gubaysaa sidaasoo kale ayaa sunnada lagu dheganaado daacada lagu dheganaado tawxiidka lagu dheganaado yacni ay dhib u leedahay dadka qaarkood waxaa lagu dhibayaa tawxiidkii oo shirkigiiba hareerihiisa faafsan qaar waxaa lagu dhibayaa daacadii oo fisqigiibaa hareerihiisa fara badan qaar waxaa lagu dhibayaa sunnadii oo bidcadiibaa hareerihiisa badan marka wuxuu ka dhigan yahay kalqaabid cala aljamr waxaa la gudboon inuu sabro oo dhuxushaas nool oo kale waa inuu ku sabraa bimacnaa diinta lagu dhibaye xaqa ah waa inuu ku sabraa oo ku adkaysta dhibtaa la dhibayaa mar aflagaadday noqonaysa mar caybay noqonaysaa aflagaadadu mar iska caybay noqonaysaa la canjarafaynayo oo lagu caayayo mar waxay noqonaysaa in waxa weeye sunnadiiba laga saarayo oo caynu sunnati lagu bidcaynaayo ama caynu tawxiidi lagu gaalaysiinaayo milladda laga saarayo mar waxay noqonaysaa in gacantaba loola tago oo ama la garaaco ama la dilo ama la dhaawaco ama la xidho ama la masaafuriyo ama dadka lagu diro yacni waxaa weeye awjuh badan oo kala duwan baa dhibti ku imanaysa marka waxaa waajiba in lagu sabro diinta xaqa ah tawxiidka iyo sunnada iyo taacada in lagu sabra waajiba oo lagu adkaysto sabirkaa lagu sabraayo lagu adkaysanayana ajar badan baa lagu helaya xadiis kale waxaa ku soo arooray inna min waraa'ikum ayaaman lisaabiri fiihinna ajru khamsiina minkum yacnii dabadiin waxaa ku sugan buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam maalmo maalmahaasoo kuwa ka sabraaya maalmaha gudahooda oo diintiisa ku sabraya ajar konton idinla mida uu yeelanaayo qaaluu yaa rasuula allahi awa minhum waxa yaa rasuulka ilaahayow ma konton yaga ka mida ajarkoodu yeelanaya qaala bal minkum maya konton idinka idinka mida ajarkoodu yeelanaya liannakum tajiduuna cala alxaqi acwaanan walaa yajiduuna cala alxaqi acwaana waayo iyagu idinku waxaa helaysaan waayo idinku waxaa helaysaan xaqii cid idinku kaalmaysa laakiin iyagu heli maayaan xaqii cid ku kaalmaysa sidaas aawadeed baa ajarkoodii la kordhiyey oo ajar laban laaban laga yeelay saas iyadaa laga yeelay xadiidka culammada qaar waxay ka daliishadeen in aakhiru zamaanka ruuxa diinta ku sabra iyo sunnada inuu saxaabada qaarkood inuu ka fadli bataa inay dhici karto saxaabada ay dhici karto inuu ka fadli bataana waxay yidhaahdeen waa saxaabadii aan saabiqiinta ahayn waayo iyaguba qurbay soo mareen iyaga fadligooda lama gaadhi karo laakiin saxaabadii waayadii dambe bacda alfatxi islaamay kuwaas waa dhici kartaa dadka qaarkood fadligooda inay gaadhaan ama ka fadli bataan sidaas ibnu cabdilbar baa yidhi oo afar boqol iyo saddex iyo lixdan markay hijriyadu ahayd dhintay xaafidulmaqrib laakiin jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen culammada jamaahiirtooda ama badankoodu waxay yidhaahdeen maya ruux saxaabiya saabiq ha ahaado ama yaanu ahaane cid ka dambaysay fadligiisa ma gaadhi karto abadan haddaba xadiiskan maxay jamaahiirtu kaga jawaabayaan ina min waraa'ikum ayaaman lisaabiri fiihinna ajru hamsiina minkum oo ibnu xibbaan wahayruhu soo wariyey sheekh albaanina waa quweynaya xadiidka culamo kalena waa quweeyeen ibnu xibbaanna horaa buu saxiixiyey xadiidkaa waxay kaga jawaabeen jamaahiirtu fadli muqayaduu sheegayaa oo waxaa laga tilmaamayaa shucabka iimaanku waa fara badan yahaye khasladaas inaanay xaqii cid ku kaalmayse helayninoo gurbo ku sugan yihiin fadligay taa ka helayaan ayaa labanlaaban oo ajru khamsiina minkum yacni waxaa weeye u sugnaanaysa laakiin loogama jeedo fadligii saxaabigoo dhan yacni markaa kuma dhacayo oo fadligaa waxaa loo qaybinayaa tafdiilun muqayad iyo tafdiil mutlaq kani waa tafdiil muqayadoo wuxuu ku qaydan yahay liannakum tajiduuna cala alxaqi acwaanan walaa yajiduuna cala alxaqi acwaanan laakiin tafdiil mutlaqa lama mid aha oo haddii khaslo cid lagu fadilo dee khasladaasuu dheeraad ku leeyahoo ku mudan yahoo ku fadli badan yahay khisaal kalaa lagu dhaafay yaa ardaydu hadday imtixaan gasho oo la yidhaahdo yacnii hebel baa idinka wada badiyey oo maadaheblaayo ruux la mida ma lihdin inta uu keenay ruux u dhigma idinkuma jiro bale intii intaas oo shaksi oo idinka idinka mid ah ayuu u dhigmaa maaddadaas laakiin majmuuca mawaadkii marka laysu geeyey mawaadkii kale lagu dhaafa noocaasoo kaley ka dhigantah alcalaamatu bnulqayimna shaafiyadiisa waa ku sheegay macnaha noocaasa oo waxa uu nusreeyey sida ay jamaahiirtu ku tageen ayuu u nusreeyey u gargaaray markaasuu odhanaya sharaa'icdii kale yacni waxa weeye fadaa'ishii kale ma gaadhayo kani saxaabadii fadligii suxbada gaadhi maayo nebiga inay isbarbar taageen gaari maayo jihaadaday nebiga la jihaadeen gaari maayo yani waxa shareecaday soo naqliyeen gaari maayo khaslada mucayanada in lagu fadilaa keensan mayso inuu iطlaaqan uga fadli badan yahay waa tafdiil muqayad laa tafdiil muطlaq sidaas iyada ah ee jamaahiirtu ku tageen ayaa markaa saxan markaa sabirku waa fiican yahay yacni sunnada iyo diinta iyo waxa weeye towxiidka yani iyo taacada lagu sabro yani markaa ha lagu sabro inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk